أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka doornimo ugu doorka roon madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa la filayaa inuu gaaro magaalada addis ababa ee caasimadda dalka etoobiya xilli kooxda riddada ee xabashada etoobiya u sixday qaadashada badda soomaaliya xog dheeraada ayaa laga helayaa weerar maleeshiya beelad hubaysan ay ku qaadeen xabsiga magaalada gaalkacyo ee maamul goboleedka shaarada diriirka puntland madaxa kufaarta afrikaanta soomaaliya ayaa xukuumadda ridada imaaraadka carabta kala hadlay maalgelinta ciidamada ururgaaleedka ayusom kataabel akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybtii siddeed iyo labaatanaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool ee sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka qaraxyo loola beegsaday kulooyin kufaarta afrikaanta ka mid ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose wilaayadii islaamiga jubbada dhexe ayaa dib u dayactiro ku samaysay goobaha danta guud ee ku yaala degmada jirba ee wilaayadaas maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowladdiini ah u soo gebagabeeyey haweenka daaciyaadka ah ee mucalimiinta ka ah maraakiista degmada buga qable ee wilaayada islaamiga hiiraan wilaayadii islaamiga bokool ayaa iskuul waxbarasho ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada cudur ee wilaayadaas maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa dowladdiini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmadaasi
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtiya taariikhda hijiriguna ay tahay kow iyo tobanka bisha rajaba kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa la filayaa inuu gaaro magaalada addis ababa ee xarunta dalka etoobiya xilli kooxda riddada ee xabashada etoobiya u saxiiday qaadashada badda soomaaliya haddaba warbixin umuurtaasi ku saabsan waxa inuu hayaa walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare murtad xasan gurguurte hogaamiyaha kooxda riddada soomaaliya ayaa lagu wadaa in maanta uu gaaro magaalada adis ababa ee caasimadda waddanka itoobiya toddobaadyo kadib markii uu heshiiskii xaaraanta ahaa ku saxiixay magaalada ankara ee waddanka turkiga safarka gurguurte ayaa daaran laba arrimood oo dhammaan rumaynaya riyooyinka shacabka xabashada islamarkaana dhanka kale bannaanka soo dhigaya gebidhacleyntiisa iyo mowqif xumida nidaamka uu hogaamiyo adis ababa ayuu kula kulmaya ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed waxayna dhinacyadu ka wada hadli doonaan sidii loo dhammaystiri lahaa heshiiskii badda loogu saxiixiyey xabashada sida wakhtiga ugu dhow loo fulin lahaa arrinta labaad ee xasan gurguurte uu kala hadlayo abiy axmed ayaa ah sidii ciidanka nasaarada etoobiya usii joogi lahaayeen dalka si qeyb ay uga sii ahaadaan dagaalka ashaadaladironimo ee ka socda soomaaliya dhanka kale xukuumadda riddada ee fadhigeedu yahay muqdisho ayaa dhex dabaalanaysa xiisado siyaasadeed oo iska soo horjeeda iyada oo ficiladeeda ay u muuqdaan kuwo liddi isku ah oo isburinaya magaalada qaahira ee caasimadda waddanka masar waxaa ka dhacay shir saddex geesood ah oo ay isugu yimaadeen wasiirada arrimaha dibadda masar eritereya iyo kooxda riddada waxaana looga hadlayay hirgelinta heshiiskii bishii oktoobar ee sanadkii tegay ka dhacay asmara kaasoo masar ay ku sheegtay sidii etoobiya looga hor istaagi lahaa gaaritaanka baddacas xilli xasan garguurte wasiirkiisa arrimaha dibadda uu ka shaqaynayo hirgelinta heshiiskaas ayuu isagana ku wajahan yahay addis ababa si uu usoo dhammaystiro kii ankara ee etoobiya loogu saxiixay qabsashada badda soomaaliya mahadsanid cali yare xog dheeraada ayaa laga helayaa weerar maleeshiyaada beeleed hubaysan ay ku qaadeen xabsiga magaalada gaalkacyo iyo maamul goboleedka sharar diriirka puntland sida uu ku waramayo walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan wararka laga helaya gobolka mudug ee bartamaha dalka soomaaliya ayaa sheegaya in maleeshiya beeleedyo hubaysan ay weerar ku qaadeen xabsiga weyn ee magaalada gaalkacyo ee dhaca maamulka riddada ee la magac baxay puntland weerarkan oo dhacay jimcihii shalay ayay warar ku tibaaxayaan in maleeshiyadu ay rabtay inay ku soo furtaan maxaabiis ku xidhan xabsiga kuwaasoo la sheegay in maxkamadda maleeshiyaadka maamulka riddada ee puntland ay ku riday xukunno isugu jira dil iyo xabsi ilawareedyo ayaa sheegaya in ugu yaraan hal ruux uu ku dhintay laba kalena ay ku dhaawacmeen iska horimaadkan xooggan oo dhex maray maleeshiyaadka riddada puntland ee ilaalada ka hayay xabsiga iyo maleeshiya beeleedyo hubeysan wararka ayaa intaasi ku daraya in maxaabiista la rabay in xabsiga lagala baxo loo heysta ganacsade lagu dilay magaalada gaalkacyo weerarkan ayaa qayb ka noqonaya xiisadda cakiran ee ka aloosan mudug oo baryahan dambe ay ku sii xoogeysteen dagaallo dhex maraya beelaha walaalaha ah ee wadadega deegaanadaas mahadsanid abu xasaan madaxa kufaarta afrikaanta soomaaliya ayaa xukuumadda ardada imaaraadka carabta kala hadlay maalgelinta ciidamada kufaarta ururka au som yaasir maxmed ayaa warbixin umuurtaas ku saabsan inoo haya xilli ay hubantilaan ka taagan tahay cidda sida rasmiga ah u maalgelinaysa isbahaysiga saliibiga eu som ee dhowaan uu meelmariyey waxa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayay hogaanka isbahaysigan ay dhaqaale ka raadinayaan qaar ka mid ah dowladaha dawaaqiidda khaliijka ee ku lugta leh duulaanka soomaaliya madaxa ururka midowda afrika ee soomaaliya ayaa sheegay inuu dowladda imaaraadka carabta kala hadlay arrimo ku saabsan taabagelinta taxaalufka eu som iyo la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada maxamed amiin asweyf ayaa war uu soo saaray ku sheegay in uu xerada xalane kula kulmay axmed jumca arrumaythi oo ah safiirka dowladda riddada imaaraadka carabta ee soomaaliya dhinacyada ayaa isla soo saaray maalgelin xumada ay wajahayaan saliibiyiinta afrikaanta kuwaasi oo dayro kala kulmay dowladaha reer galbeedka ururka midowda afrika ayaa mujrimiinta imaaraadka carabta ka doonaya inay dacmiyaan kumanaan ciidamada afrikaanta ee duulaanka saliibiga uga jira soomaaliya falanqayaasha ayaa aaminsan in dabadhilifyada imaaraadka carabta aysan awood u lahayn sii wadidda maalgelinta kufaarta afrikaanta oo ay horay uga daaleen dalalka reer galbeedka gaar ahaan midowda yurub iyo maraykanka imaaraadka carabta ayaa safka hore uga jira xamalaadka saliibiga ah ee lagu soo qaadayo dunida muslimka ah isagoo lugta kula jira meel walba oo lagula dagaalamayo islaamka iyo ehelkiisa horraantii sannadii laba kun labaatan iyo afar weerar barakaysan oo dagaalyahan ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab uu ka fuliyey saldhig ku yaalla magaalada muqdisho ayuu dhegta dhiigga ugu daray mujrimiintii ugu sarraysay dowladda riddada imaaraadka carabta ee dalalka soomaaliya iyo yeman mahadsanid walaalka yaasir kataabel akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybtii siddeed iyo labaatanaad mashruuca qaybinta sikadaha xoolaha nool ee sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka cabdiqaadir maxamed rabaani oo muuqaalkaasi daawaday ayaa warbixintan ka diyaariyey
muuqaalkan oo ah kii siddeed iyo labaatanaad oo soconaya ku dhowaad toddoba daqiiqo mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri waafaqsan laba kun afar iyo labaatan qaybtiisa kobcinta ee maktabka diiwaanka sakada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa sakada xoolaha nool waxa uu ka qaybiyey deegaanka tuulo barwaaqo ee ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee gedo xoolo isugu jiray ari iyo geel ayaa la siinayay fuqarada iyo masaakiinta kuwooda mutaystay sakada xoolaha waxaana dadkaas la siinayay sakada ee u badnaayeen dad ay xoolahoodu horay u baabi'iyeen abaarihii soo maray dalka waa kuwan qaar ka mida dadkii la siinayay sakada xoolaha oo u warramay kataa'ib al ikhbaariya kuwaas oo sheegay in ay heleen min shan neef oo geel ah iyo min shan iyo soddon neef oo ari ah kuwaas oo aad ugu farxay qalbiyadana ka duceeyey markii xoolahaas uu ku wareejiyey maktabka diiwaanka sakada ee xarakada shabaabulmujaahidiin bismillaahi raxmaani raxiim habsir weeya khayr weeya meeshaanaas ilaahaygina makani waa degmada garbaarey majaansiinta ah geelna siisay shan halaad bayna siisay waa ka guddoonnay ilaahay baan u baryaynaa gacanti korrayso inaas alla ka dhigo cadowgooda cagta hoose alla ka geli qalbigooda farax ma ogiya inaas naxdin alla gelin wixii cadow ah toddobada arla iyo toddobada samadood wixii sharwi jira inaas alla ka qabto
bismillahi raxmaan raxiim iimaan ibraahim sheekh saal waxaan joogaa gobolka ee geda tuulo burwaaqaan joogaa waxaa lii siiyey shan halaad oo geel ah ilaahay baa ku mahadsan xarakadoo gurigayga iigu imaaday oo booskan joogay iigu imaaday yaa geelaas isiisay maanta xarakada haddee ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ugu ducaynhayaa inuu xarakada ilaahay kor ka dhig oo ilaahay guuleeya waxaan leeyahay ilaahay islaamka kor ha ka dhiga gaaladana ilaahay cagta ka hoose ha geliya allahu akbar
ونسعى ونعمل لله سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل waxaa la isii soddon iyo shan neef oo ari waxaa isii harakada mujaahidiinta muslimiinta waxaan ugu ducaynaa iskor alla u qaado cadowgooda alla jibi inay kuwii dhiibi hayaas alla ka dhiga waa u ducaynaynaa لله لله
ugu dambayntiina sanad kasta xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa sakada xoolaha nool waxa ay u qaybisaa dadka mutaystay in la siiyo iyo xoololeyda faqiiroobay oo dib saaxada loogu soo celinayo si ay dadku isugu dulnoolaadaan
لأننا صناع الحياة صناع الحياة قرآننا يرى qaraxyo lala beegsaday kufaarta afrikaanta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa saacadihii lasoo dhaafay toddoba qarax la beegsaday kulanyo ka tirsan kufaarta afrikaanta oo sahay ka soo qaaday magaalada muqdisho waxayna qaraxyadaasi si gaar ah kaga dhaceen inta u dhexaysa deegaanada lambar lixdan iyo celwareegow lix ka mid a qaraxyadaasi waxay haleeleen askar lug ah oo kufaarta ah waxauna qaraxa toddobaad uu haleelay gaari hamar ah inta la xaqiijiyey bagta askarta kufaartu waa shan askari halka gubashaduna ayuu yahay hal gaari oo hamar ah dhanka wilaayada gedo waxay mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee xero baraxow ee degmada baardhere wilaayadii islaamiga jubbada dhexe ayaa dib u dayactir ballaaran ku samaysay goobaha danta guud ee ku yaala degmada jilib ee wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalka cismaan axmed uubow dadka mas-uulka waa loo shaqeeyey indhahoodiiya waxaa la tusay waxay ku farxaan qof kastoo sidiisa ku qanacsan marka waa horumar xag ilaahay kulley uu ka raali noqday walaayadana juhdi ay ku bixisay juhdigana waa muuqdaa iyadoo qayb ka adeegyada loo hayo bulshada ku hoos nool maamulada islaamiga ah ayay mas-uuliyiinta wilaayaadku waxa ay sameeyaan horumarro kala duwan kuwaasoo ay u baahnaayeen bulshada ku hoos nool maamulada wilaayaadka islaamiga dhowaan waxaan booqday qaar ka mid ah xarumaha adeegyada danta guud sida xarunta maamulka islaamiga iyo qaar ka mid ah maxkamadaha islaamiga oo ay maalin kasta u xukun raadsadaan bulshada qaybaheeda kala duwan halkan waa xarunta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib waxaa ku yaalla xafiiska degmada waxaa dadka ku qaabila maamulka islaamiga ah ee degmada maamulka ayaana dhowaan waxa uu sameeyey dib u dhis qaybo ka mid ah xarumaha danta guud sida xarunta degmada iyo meelo la mid ah intii aan ku guda jiray booqashadayda waxaan sidoo kale tagay hool loo dhisay dadka soo aada maxkamadaha ka furan magaalada waxa ii suuro gashay inaan halkaasi kula sheekaysto salaadiinta oo iyaga qayb ka ah dadka soo aada xarunta maamulka islaamiga iyo maxkamadda waxaana ka mid ahaa suldaan shuceyb oo aan xilligaasi kula kulmay mid ka mid ah goobihii laga dhisay gudaha xarunta degmada meesha waxaa nooga muuqda howl weyn oo aad iyo aad u qurux badan waxay ka mid tahay khidmaadkii iyo adeegyadii maamulka islaamka ummaddaas muslimiinta u hayay dadkan waxay u yimaadaan maxkamaddii waxay soo doontaan xukunka ilaahay raxmaanka ahaa meeshan waxaa ka jira maxkamadii noocyada kala duwan maxkamadii degmadii iyo maxkamadii gobolka bidixi midigay naga kala saaran yihiin xafiiska degmadii waaligii ee shaqaynaya cadaaladdan ilahay agtiisay taallaha laakiin way ka shaqaysiiyaan maamulka islaamiga meeshan kitaabka ilaahay lagu maamulaa hadda lambaraa la sugaya waa artay kow iyo laba iyo saddex iyo xilli gudbi maba la yaqaanaba dadka daawashadaasay ku maqan yihiin kadibna qof walba waxaa leeyahay adeer soo istaag waqtigaaga waa la gaaray nambarkaagana wuu diyaarsan yahay maxkamaddaana kuu diyaarsana kaale waxa u timid shaqo ee hool ah lagu fuliyo adeegaas ragay qabtana waxaa leeyahay amtaashooda ilaahay hanoo badiyo ilaahay ha barakeeyo insha allahu tacaala
الله تنجم وحتى لا لم تسميه مدرك السياسة في الولايات كأحد العام عنك عدد المساحين يطفل ذلك جوقها طبعا كورا يقولون ومنه عدد
dadkii aan la kulmay waxaa ka mid ahaa suldaan cabdiweli oo ka mid ahaa salaadiin badan oo xilligaasi ku sugnaa halkaasi islamarkaana u joogay arrimo la xidhiira maxkamadda gobolka jubbada dhexe waxaan joogaa maxkamadda gobolka jubbada dhexe gaar ahaan hool lagu soo kordhiyey degmada dadka waxaa loo sameeyey laba qaybood qayb dumarkaa loogu talagalay qaybna ragga loogu talagalay qof walba wuxuu sugayaa waqtiga kaarka lambarkiisa la gaaro meeshan waxaa ku yaala maxkamadii gobolka maxkamadii degmada maxkamadii racfaanka intaba ninkii waaliga degmada u baahan halkaan ku sugi ninkii waa u baahan racfaanka maxkamadda racfaanka sugaya meeshan ku sugi ninkii maxkamadda gobolka u baahan meeshan ku sugi ninkii maxkamadda degmada u baahan meeshan ku sugi hadda saaka waxaan u imid qadiyad maxkamadda gobolka taalay
intii aan indha-indhaynayay xarumaha dibudhiska lagu sameeyey waxaan la sheekaystay odayaasha dhaqanka qaar ka mida dadkii uu soo xukun raadsaday maxkamadaha iyo kuwa kale oo soo aaday xafiiska maamulka islaamiga ah ee degmada jilib waxayna ii sheegeen in magaalada jilib ay kusii tallaabsanayso horumarro kala duwan oo ay mahadiyeen bulshada ku nool magaalada waxaan dhihi lahay aniga mataqaanaa horumar fiican la taaban karo waaye nambaraad qoranaysaa intaa lagaaga wacaa imaaw baa lagu leeyahay maxkamada qaabil waxaad arkaysaa maasha allah wixii maanta ka dhacay oo adduunka qalaad fiirsanaysaa dacwaana u imaaday oo dad aan ka nabadoonayana u yimid waa maalin kastoo wax hor leh baad arkaysaa oo horumar ah goobaha dibudhiska lagu sameeyey ayaa sidoo kale waxay u qaybsan yihiin ragga iyo haweenka waxaana laga helaa adeegyada lagama maarmaanka ah waxa ay sidoo kale si dhow ula socdaan siyaasadda oo waxaa loo sameeyey shaashado ay ka daawadaan muuqaalada sida uu sharaxayo suldaan maxamed carab oo ka mid ah salaadiinta wilaayada markaad dan leedahay ama xafiiskii waaliga ama labadii maxkamadood midkood aad dan ka leedahay meel lagu nasto oo rag iyo dumarka loo kala sameeyey dhalooyin laga fiirsanayo aflaanta islaamiga ah laga fiirsanayo lagu nasto adoon dareemin indhahaagiiyo waxay ku farxiyaan fiirsanayo waa horumar markaa marka waxaa ka muuqda meeshan horumar loo samaynaya bulshadii ama dacwooyinka keensanaysay ama wax kastoo dan ah ugu imaanaysa ama xafiiska waaliga ama labadii maxkamadood ma dareemayo qofkaasi oon daalinayn uu danihiis gudanaya marka waa horumar alla lagu mahadiyo dadkii mas-uulka lah waa loo shaqeeyey waaliga maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaan ku booqday xafiiskiisa wuxuuna ii sheegay in maalmihii lasoo dhaafay maamulka degmada uu ku howlanaa dib u dhiska qaybo ka mid ah magaalada ayna sii socon doonaan taas oo qayb ka ah adeegyada loo hayo bulshada ku nool magaalada iyo deegaanada ku dhowdhow mahadsanid rubow maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowladiiniha u soo gebagabeeyey haweenka dacayaadka ee mucalimaadka ka ah maraakiista degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan haddaba warbixinta warkan waxaa mar kale inoo haya walaalka yaasir maxmed munaasabadani ayaa ahayd mid lagu soo gebagabeynayay dowla socotay muddo saddex maalmood ah oo loo qabtay haweenka daaciyaadka ah ee ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan munaasabadii lagu soo gebagabeynayay dowlada oo ka dhacday howlka xafladaha sheekh xasan barsame ee degmada buqa qable waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta ugu sarreysa maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimaaudiin waxgarad iyo marti sharaf kale haweenka daaciyaadka ah ee dowladda loo soo gebagabeeyey oo munaasabadda ka hadlay ayaa kaga mahad celiyey maktabka dhexe ee dacwada dowladda uu usoo xiray iyagoona ka codsaday inuu u soo celceliyo dowlaadkan oo kale annagoo ah gabdhaha muslimaadka ah daaciyaadka ah oo ku nool walaayada hiiraan gaar ahaan degmada buqa qable waxaa noo socotay ayaantan dowro aan ku qaadanay saddex maalmood dowradaas oo noo haayay maktabu dacwa ee maktabka dhexe ee xarakada shabaab mujaahidiin waxaan halkan u fadhinaa maanta xalfad ay nolog soo gabagabeeyey dowray noo socotay saddex maalmood waxaa noo soo jeedinaya dowradaas maktabka dacwada waxaan ilaahay u mahad celinaynaa inuu ilaahay naga dhigay gabdho muslimaad ah malaayada ku nool haddana na baray cilmi ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan waxaa lagu daraaseeyey dowrada saddexda maalin arrimahan soo socdo kow waxaa lagu daraaseeyey qawaacid uliimaan tacriifu liimaan cinda ahli sunna أهمية قواعد معرفة الإيمان منشن الساعة بين أهل السنة وأهل البدع بما يثبت الإسلام المرئي وبما يستمر قضب كلابات وحوقها دور التدريس إدارة الوقت أهمية الوقت إدراك السلف لأهمية الوقت خصائص الوقت خطوات إدراك الوقت إرشادات عامة حول قائمة الأعمال sheekh guleed abu nabhaan waaliga wilaayadii islaamiga ah ee hiraan ayaa dardaaran qayim ah u jeediyey haweenka daaciyaadka ah ee dowladda loo soo gebagabeeyey xafladda ama kulanka aan goobjoogga u nahay waxaa ammaan ugu filan in ay tahay xaflad dowro loogu soo gebagabaynayo gabdho culimo ah oo cadadka intaa la eg ah daaciyaad oo u taagan in ay gaarsiiyaan risaaladii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadka muslimiinta ah xafladda intaasaa ammaan ugu filan waa kulamaad ay naadir tahay dunidu inay soo mareen marka loo fiirsho wakhtiga aan soo marnay waxaad tihiin gabdho daaciyaad ah ilaahay shareecadiisa bartay waxa maanta shaqada laydiin diraya iyo mas-uuliyadda dareema laydiin leeyahayna ay tahay in risaalada nabiga aad gaarsiisaan cidda aad ugu dayanaysayna ay tahay hooyooyinkeen ama hooyadiin ee caaisha iyo gabdhihii la midka ahaa saxaabiyaadka ahaa ee kuwa wanaagsanaay oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala marka ee baahiyaadkiinna ha idiin daboolo ilaahay subxaanahu wa tacaala asagaa baari ah asagaan waxba waayin asaga ayaa naxariis badan ilaahay waxaan idiin weydiinaynaa awlaadda inuu idiin caafiyo baarra inuu idinkaga dhigo ragga iyo kuwa idinla xidhiiro walaalihiinnaho muxuu ahaa aswaajtiinna ana inuu idinkaga dhigo kuwo idinkugu kaalmeeya camalka jihaadka iyo dacwada iyo khayrka aad ku jirtaan jazaakum allahu khayran wbaaraka allahu fiikum
dowladani loo soo xiray haweenka daaciyaadka ah ayaa qayb ka ah dadaalada uu maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku bixinayo bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku dhaqan wilaayaadkii islaamiga mahadsanid yaasir wilaayada islaamiga boqol ayaa iskuul waxbarasho ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaayadaasi cabdiqani maxamed ayaa noo faahfaahinaya warbixintan waxay ahayd munaasabad lagu furayey xarun cusub oo waxbarasho oo si toos ah u hoostagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bokool taas oo laga furay deegaanka sarmaan oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur madarasada oo loogu magacdaray caalimkii weynaha ee sheekh shariif cabdinuur allaha u naxariiste waxaa furitaankeeda kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada bokool manaaqyada deegaanka waalidiin ganacsato iyo qeybaha kale ee bulshada ugu horreyn waaliga wilaayada bokool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan oo kelimad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey munaasabadda ayaa si gaar ah ula dardaarmay reer sarmaan inay ka faa'iidaystaan iskuulkan cusub ee loo furay may ballana reer sarmaan haddii sangatiin fursad iyo guryahaasiin ku galle geega mayla rahay iskoola inta gafurun islaami e iyo halka hees may habaraaw muustik may habaraaw ogsantiin waagii siyaad bara dowlada qabna guri jarnay hataa ogsantiin dadkii hadeeriya og gabro maylan gili jiray shaato oo gaamgaabe i surwaal buume ee lahan giliyahay jilbo ku feedinaytay maa may ogolayn madag ee feedinay intadda gabdho mutaxajibaadu fasal gooni awaleyn iyo halka kuriiti iyo marka manamas garab fadheedayan la imeilo shal fadheedayan wanaagaas iyo walbarashadaas oo meel dheer anka safar fadan iyo ilaahay idin siin gasheene may ballanaa hereed mayl ara jaray maalin walba jidmijii fasol areh fursadaas ku faa'iidaysada maalimiin oo deegaankin ah ilaahay barakaaya horta walgorodaayan iyo marka dowru langaadi muddo taqriiban mayn maleeya sida bilood weliba wilaayada may xarakad shabaal mujaahidiin dowrahan qabatay dadkii inka sarreeyay oo iskuulaadkun iyo muqararkun daraasayntiis ilanka talagalay iyo marka ha baraayan walaa yoo dirikaayan walayo ha qaadeen umana wala wala ha baray oo dowraha ka qaadeen insha allahu tacaala ilaahay barakaaya marka in lagu faa'iidaysado nuuna kormeerka aan badiyaana iyo halkii hay warqabooy waalidiinta way ballanaa insha allahu tacaala awlaada tarbiyadiya hadii ilaahay qiyaamo walkoo horsadee waalidka ata kullukum raacin wa kullukum mas-uulun an raaciyati may ku mid ahay xadiidka warajulu raacin fii ahlihi wa huwa mas-uulun an raaciyati ehelka ka awlaadata iyo bilaantata hadii ilaahay walkoo weydiiya maalinta qiyaama geeka fursada taalla unuga marka jahli ay ka noolanee gaala ay angalan galnee aqiidiis barado rabishay barado islaamnimadiis barado nabashayna barado walbar intaasi kadib qaar ka mid ah nuqabadii iyo ganacsatadii kasoo qaybgalay xafladda ayaa dhankooda si weyn usoo dhoweeyey madarasadan cusub ee deegaankooda laga hirgeliyey alxamdulilah ilaahay ka mahadsan may nasiib wanaagan helay iniyoonay mayba tuuladii deriskaan ahaayti olog lahaayni mayba madrasa la kufurow la hariirni maamulka islaamkii gobolka bakool isla fadhiin alxamdulilah ilaahay ka mahadsan un horta may barada jarneena qur-aanka lafdi iyo barada jarneen iyaalka mayba yoo la bara jari sabadanaanba iyaalka oo mayba megelka ah gebro maybu ahaa maalmal baraanib hata sanooyinkan dhowdhowaya maybu aha walaago gebro la kanagday الحمد لله الشكر لله إلهي أنك مهدي أنك شكري أن ثم بعد وضع لأنك أرنتون نقل قالي ملاك له معاملك له مجاهدين له مدح سر له حدو هذا ولا ليالا dhowaan baadaya san sugaani diyaarahayni isqooladun si unuu badheegani weliba walha noodaay amee walahayni geeka ilaahay hoobasansheeni hadhowaada onuuna diyaara enna dheeftii oo mayba waa isin hanin rorteen diyaaran enna dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale munaasabad ka dhacday deegaanka korkoor lagu furay iskuul ay wax ku baran doonaan bulshada deegaankaasi waana mid ka mid ah dadaalada maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bokool ay ku horumarinayaan aqoonta diineed iyo midda maadiha ee jiilka wilaayada mahadsanid cabdiqani ugu dambayntii maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmadaasi cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa tafaasiisha warkan haya maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa weli halkiisa ka sii wada dowraadka diiniga ah ee loo qabanayo xaafadaha degmada taas oo noqotay mashruuc guulaystay maadaama ay ka faa'iideen haweenka aysan inta badan u suuragelin inay yimaadaan maraakiista dowraadka lagu siiyo dumarka markan waxaa dowlad diini ah oo ku dhowaad toddobaad socotay loo soo xiray xaafadda horseed ee ku taalla qalbiga magaalada waxaana munaasabadii gebagabada oo si weyn loo soo agaasimay ka soo qayb galay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ugu horreyn waxaa munaasabadii gebagabada oo ka dhacday masaajidka dhexe ee degmada bu'aale kelimad ka jeediyey mid ka mid ah ducaada deegaanka wilaayada degmada bu'aale xaafad xaafad inay u geliyaan towxiidka go'aansaday oo haddana ka midha dheliyey waxaan leenahay jazaahumullahu khayr iyagana waan u mahadnaqaynaa khaasatan waxaan u mahadcelinaynaa maktabka dacwada oo arrimahan baryahanba aan ka hergelin aan fadhiisanin ee u istaagay arrintan quruxda badan inay dhacdo jazaakum allahu khayra waxaa kaloo u mahadcelinaynaa gabdhihii muslimiinta ahaa ee maalmahan dowrada soo waday ee soo kallahayey ee cashirada qaadanayey yaan u mahadcelinaynaa intaasi kadib qaar ka mid a haweenkii dowladda loo soo xiray ayaa soo bandhigay duruustii ay soo qaateen iyo wixii ay ka faa'iideen muddadii ay dowladda ku jireen magacayga waa umu bushra waxaan degannahay magaalada bu'aale gaar ahaan xaafadda horseed waxaanoo socday lix maalmood oo dooro ah waxaan ka fahanay waxyaalo fara badan badan oo muhiim ah waxaa ka mid ah maa huwa alislaam هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بضاعة وبراءته من الشرك وآله gaar ahaan xaafadda horseed lix maalmood ayaa dooro noo socotay dooradaas oo ah waxyaabo aad iyo aad u wanaagsan aan ka fahanay waxaan ka fahanay waxaa ka mid ah maa huwa shirku huwa idbaatu shariiki illaah fii maa yaqtasu bihi ka socda degmada bu'aale gaar ahaan xaafadda horseed dooro ayaa noo socotay wax aan ka faa'iidnayna waxaa ka mid ah nawaaqiduul islaam lambarka koowaad ashirku fii cibaadati illaah man jacala baynahu wa bayna allahi wasaa'id yadcuuhum wayas'aluhum ashafaacata wayatawakkalu calayhim kafara anigoo ah magacayga maxay imaan cabdale oo joogo magaalada bu'aal gaar ahaan xaafadda horseed waxaa noo socday dooro lix maalimood waxaana ka faa'iidnay wax badan waxaa ka mid ah مكانة مرات في الإسلام تصحيح الإسلام والطهارة فضل العلم التوبة والاستغفار حقوق الزوجين حقوق الجار الولاء والبراء الحجاب الجهاد في سبيل الله dowraadka loo qabanayo xaafadaha degmada bu'aale ayaa ku soo idlaada munaasabado midba midda ka dambaysa ay ka abaabulan tahay waxaana xaafad kasta ay xusul duubasho ugu jirtaa sidii xafladdeeda ay uga qurux badnaan lahayd xafladda xaafaddii iyaga ka horreeyey waad mahadsantahay walaalka bukhaari walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanaysiin idaacadda islaamiga landalos xilgan waa dhegeytaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xigaya inoo madala insha allah inta ka horreysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu